buug laga qoray sooyaalkii suugaantii allah u naxariistay abwaan maxamuud cabdulaahi ciise singub ayaa lagu soo bandhigay magaalada nairobi buuggan ayaa waxaa ku jira guud ahaan xogta iyo macluumaadka taariikhdii suugaaneed ee abwaanka haddaba maxamed deeq cabdi madar oo ka mid ah qorayaashii buuggan ayaa magaalada nairobi ugu warramay wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed
waa mahadsan tahay khadar adig iyo v o e da waan salaamayaa buugga horta waxaa wada qoray aniga iyo nin la yidhaahdo cabdiraxmaan shiine cabdiraxmaan xaaji buugga waxaan qeybtan koowaad u bixinay maanshooyinkii maxamuud cabdulaahi ciise singur waan kala qaadnay heesihii gaar baan ka dhignay maansooyinka yaanu yaanu muxuu aha u magac daray markii koowaadna jigjigaan kusoo bandhignay haddana waatan halkan aan ku bandhigayno aan ku bandhignay nairobi marka maadaama aanu hal buug noqon karin bugaagta sangub waaan waxaanu qorsheynay ilaa toban buug inay noqdaan midkan waxaan ugu magaca u bixinay maansooyinkii kii heesihii baa hadhay isagana kadib markaa hadda riwaayadihii oo aan mid mid aan u qaadno riwaayad kasta garaaradeedii iyo sheekadeedii iyo heesaheedii oo iyaguna mid mid ah riwaayadaha aan gaarka u qoray riwaayadahaas anigaa gaarka u qoray una soo bandhigi doono hadduu rabbi idmo midkan maasooyinka hadda aada soo horumariseen maasooyinkii abwan singub maxaa kamid maasooyinkaas soo arursheen horta afka soomaaligu laba u kala baxaa guud ahaan waa tix iyo tiraab tiraabta waa hadalkan caadiga ah tixdana waa wax kasta oo qaafiyad leh oo xarf iyo miisaan leh marka tixdu waxay u qaybsantaa maanse iyo hees bay u qaybsantaa heesuhuna waa hees howleed iyo hees cayaareed wey maansooyinku marka waa gabayga waa guurowga waa buraamburka waa jieftada waa geeraarka waa weglada marka intaasoo idil intaanu ka gaari karnay buugga waa saddex boqoloo bog weeyaan yaan kusoo koobnay wixii gabay ahaa ama geeraar ahaa ama jiefta ahaa maxamed cabdulaahi ciise uu isagu sameeyey waxaan soo qaadanay oo kale silsilooyin uu isagu ka qayb qaatay deeleydi oo iyaduna uu ka qayb qaatay waxaan ka soo qaadanay ilaa afar maanso ayaan ka soo qaadanay oo isaga tiisi iyo kuwo kale uu ka soo qaybgalowd isagoo laba ku lahaa waxaan kaloo soo qaadanay iyadana silsilad wargubtaanya la yidhaahdo oo uu yuusuf dheere allahu naxariiso korneyl yuusuf dheere uu bilaabay uu kaga hadlayay qadiyadii dagaalkii ogaadheen oo ama jabhadda soomaali galbeed marka la sameeyey oo dadkii deegaanka ka yimid ay laba u qaybsameen qaarna ay dabceen halganka inay u madax banaanaadaan qaarna ay dowladii kacaanka ee maxamed siyaad allah u naxariistay ay hoos joogaan iyadoo silsilad bay ahayd waxaa ka qaybgalay maxamuud maxamed filin siyaad daauud ciise dheer allah u naxariistay ninkii tiyaatarka qaranka maareeyaha ka ahaan jiray gobolada waa beri sameeyey waa ninka heesahan le moogtahay siraaday soomaaliya oo idil uma sitid quruxda iyo heesaha ninkii sameeyey buu ahaa ilaa intay idin ku qaadatay inaad soo aruursaan xogta xogtan horta muddo waqti dheer bay yaan ururinayna marka la isku daro laakiin adigu hadda saddexdii sane ugu dambeysay yaanu xooga saaray laakiin anigu siddeetan lixdii abwaanka waan la kulmay sagaashan iyo afartiina mar baan la kulmay laakiin cabdiraxmaan muddo saddex sano ah y waxay wada joogeen jabuuti ay wada joogeen cabdiraxmaan shida ninka wadaagayga ee buugga ila qoray marka haddii waqti dheer bay ururinta iyo xogtu qaadatay laakiin saddexdii sane ugu dambeysay yaanu intaanu sellay weliba sanadka ugu dambeeyay baan isaga sellay oo isnidhi war waxaan adadna soo qabatay iyo waxaan qabtay intaan isku daro aynu bilow sida aynu u fidino waana buuggii ugu horreeyay ee laga qoro maxamed cabdulahi ciise singu okay maxaa idinku dhaliya marka inaad hawshan qabataan markaanu aragnay farsamada iyo quruxda iyo murtida ku jirta waayo nin aada u maskax furan buu ahaa caqli badan isagoo aan farsoomaali qorin yaa dusha ka gebi jira dadka gobolka fuul kale buu ahaa waxaa la yidhahdaa singub wuxuu ahaa kun qof buu ahaa fanka soomaaliyeedna lafdhabar buu u ahaa aabba soomaaliyeed mas-uul ah oo fanaaniinta iyo abwaaniintaba kusoo cararay buu ahaa marka waxaanu nidhi dhaxal soomaaliyeed bay u noqonaysaa in buuggiisa la qoro buugiisee la qoro dhaxal soomaaliyeed bay noqonaysaa waana hanti ay ummadda soomaaliyeed ay leedahay sideedaba qofka maansayahanka ama hal abuurka ah isagu humaaga unbuu leeyahay waxaan uu ku hadlaya waa af soomaali waa hantida soomaaliyeed weeyaan laakiin humaagan isaga uu dhisayo unbuu dadka kaga duwan yahay wax badan buu kusoo kordhin karaa qofka doonaya inuu suugaanta soomaaliyeed uu daalacdo wax badan buu kusoo kordhinaya qofka halganka iyo gobonimada soomaalida doonayna wax badan yuu ka kororsanayaa waayo singub waa nin kale annagoon ka raalli ahay ninka degay rugteennii ruqyana ku guursaday timaheeda kala rogay dumaal uu rag leeyahay gardarada ku raadsaday haddaan la isku ruux bixin midkan hubadda laga jarin raganema maxay tahay ruwaayadda xorriyay ku jirtay ninka ha guursado qof qabiil ma ahayn qof qaranna ma ahayn qof qaaradeed buu ahaa ilaa africa iyo xornimadeedii u dagaalamayay ulaaha africa sidaadaba sacbaad xoolo leedahay la yidhaahda saxardiid waa kii lahaa waa kii lahaa sidan waan naqaanaa sidan waanu garanaa hadday gacanta saan tahay sir bay cirib ku leedahay ninku siray wax kuu sheeg ninku siiye kuu faan nin nin sarbeebtay kaa qari marka wax badan oo murti ah yaa laga dhaxlayaa oo wadaniyad ah kaasi wuxuu ahaa maxamed deeq cabdi madar oo ka mid ah qorayaasha buug ka hadlaya taariikhda abwaan maxamuud cabdulaahi ciise singub oo nairobi lagu soo bandhigay waxaana u warramayay khadar maxamuud xareed